أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka kusoo qaadan doona waxaa ka mid ah aniga indhahayga waxay qabteen ninkii xabadda lagu dhuftay aniga markaas dareenkaab iga tegay sababta wiil soomaaliyeed xabad lagu dhuftay aa arkay waa naxay oo walaalkay oo kalaa askari ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo wiil dhallinyaro ah ku toogtay isgoyska shabeelle ee magaalada muqdisho xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta gobolka banaadir dagaalla culus oo maalinkii labaad maamulada loogu kala yeero qaatumo iyo somalilan ku dhex maraya qaybo ka mid ah gobolka sool iyo khasaare ka dhashay dagaalladaasi kenya oo shaacisay dhigbaxa dhaqaale iyo midka ciidan ee ku socda askarteeda jooga soomaaliya iyo dhulka gumaysiga ku jira ee n f d howlgallada al-shabaab oo ku sii xoogaysanaya gudaha kenya warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah daadadka iyo fatahaadaha uu samaynayo webiga jubba oo sii xoogaysanaya iyo buundadii baar dheere oo maanta duntay saamayn caynkee ah ayay ku yeelan kartaa magaaladaasi xilli buundadaas ay lafadhabar u ahayd isku socodka dadka iyo gaadiidka waa sidee xaaladda dalka filistiin oo ay weli ka socdaan duqaymaha cadowtooyo ee isbahaysiga sahyuu saliibiga howlgalka duubfaanta laksa oo sii karaar qaadanaya iyo gaadiidkii ugu badnaa oo yahuudda looga gubay dagaaladii ugu dambeeyey xubin arrimahaasi soo koobi doonta ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin bashiir iyo ismaaciil ayaa barnaamijka ila mushaarakayn doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad hoos nooga dhegaysanaysaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo bartayna life streamka oo caalamka toosaad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo fafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan ha yeeshee barnaamijka waxaan ku bilaabi doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman waad mahadsantahay walaalka faysal caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino ay qoreen warbaahinta islaamiga ah ugu horeyn waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada warbixinada maanta lagu qoray waxaa ka mid ah tirada shuhaadada khaza oo ku dhow koo iyo toban kun oo xubnood warbixinada sidoo kale maanta lagu qoray websaytka caalamada waxaa ka mid ah buundadii degmada baar dheere oo gebi ahaanba go'day waxaa sidoo kale websaytka calaamada lagu qoray shil khasaare dhaliyey oo ka dhaca dalka kenya inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamigaah ee alfurqaan warbixinada maanta lagu qoray waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo sheegay in diyaarad daroon ah ay ka soo rideen dowladda maraykanka waxaa sidoo kale websaytkaas lagu qoray maraykanka oo duqeyn ka fuliyey suuriya ku dilay sagaal ruux waxaa sidoo kale websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan lagu qoray ku dhowaad shan iyo toban ka tirsan xukuumadda burkina faso oo lagu dilay weeraro ka dhacay gudaha dalkaasi markan waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafareeb kuurarka uu ku leeyahay aalada telegramka warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah muqaamada filistiiniyiinta oo ka warbixiyey khasaaraha yahuudda ay ku gaarsiiyeen dagaalada ka holcaya marinka khaza iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhulka filistiin markan waxaan soo qabanaya wakaalada wararka ee shahaada oo ka faaloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaanna soomaaliya iyadoo ku qorta luqadda carabiga waxyaabaha ay maanta daabacda waxaa ka mid ah safaaradda maraykanka ee dalka yuganda oo digniin amni u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan kambala sabab ku aadan in la beegsan karo sidoo kale waxaa maanta lagu daabacay shahaada dowladda itoobiya ma waxay doonaysaa in dagaal cusub ay ka horiso biyaha geeska afrika inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanaya websaytka somaali memo iyo sidoo kale baraha uu ku leeyahay bulshada warbixinada maanta lagu qoray waxaa ka mid ah dagaal maalintii labaad somalilan iyo maamulka isku magaca kaatumo ku dhex maraya deegaano hoos yimaada gobolka sool sidoo kale waxaa lagu qoray etoobiya iyo eritereya oo qarka u saaran inay mar kale dhexdooda dagaalamaan waxaa sidoo kale websaytka soomaali mema lagu qoray ganacsato soomaaliyeed oo lagu dilay duleedka magaalada kiptown yahuudda oo dhimashada ciidankooda ku sheegay afar boqol toddoba-iyo toban askari warbixinada kale ee soomaali memo maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inuu wakiilada iiraan ku duqeeyey bariga suuriya faysalo sidoo kale warbixinada maanta ay qorayeen warbaahinada waxaa ka mid ah saddex iyo toban maalin oo si dhuumaalaysi ah uu ku jooga imaaraadka carabta madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte oo safar uga ambabaxay dalka sacuudiga isagoo intaasi kadib ugu soo laaban doono magaalada muqdisho xilli uu la kulmay culaysyo siyaasadeed ee warbixinta waxa ay leedahay markii ugu horreysay ayay madaxtooyada kooxda riddada xaqiijisay in xasan sheekh maxamuud uu qaliin ku galay dalka imaaraadka carabta dibna uu ugu soo laabanayo xafiiskiisa balse soo laabashada gurgurta ee villa soomaaliya ayaa markan ka duwan sidii hore oo waxaa dusha u saaran culaysyo waaweyn ee madaxa kooxda riddada ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya dowladaha reer galbeedka oo ugu horeeya maraykanka iyo sidoo kale dowladda riddada imaaraadka carabta sababa ku aadan taageerada uu ra-isul wasaarihiisa murtad xamsi cabdibarre uu u muujiyey kooxaha muqaawamada filistiin weerarna uu ugu qaaday dowladaha reer galbeedka maraykanka iyo reer yurub oo ah cidda tabantaabinaysa iskuna haysa kooxda riddada ayaa aad uga carootay tallaabadan murtad xasan gurgurte waxaa toddobaadkan xafiiskiisa ku soo dhacayey hadallo canaan iyo hanjabaad ah oo ka imaanaya reer galbeedka xasan sheekh intii uu imaaraadka ku sugnaa xukuumadda abudubay oo ah xaliifka yuhuudda ugu muhiimsan bariga dhexe ayaa u sheegtay inaan wax aan la aqbali karin ay tahay in murtad xamsi cabdibarre uu ku dhiirado hadalkaas iyagana ay sidaas taageero ay ku siiyaan dowladdooda waxay si cad u sheegtay in laga maarmaan ay tahay in si dhaqsi ah xilka uga qaado xasan gurgurte ayaa isagana laftiisa la sheegay inuu ka carooday hadalka xamse cabdibarre oo uu sheegay inuusan keligiis iska oran oo ay qorshaha la ogyihiin saraakiil sarsar oo ka tirsan xukuumaddiisa dhinaca kale dowladaha reer galbeedka iyaguna waxa ay kooxda riddada hordhigeen laba qodob kuwaasoo lagu tilmaamay inay yihiin laba daran mid dooro kow inay kooxda riddada soo saarto warqad ay ku sheegayso in hadalka ka soo haray xamse cabdibarre uu yahay mid shakhsi ah uuna ka tarjumaynin aragtidooda hadalkaasoo ay soo saarayso wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada warbaahintana laga sii dayn doono qodobka labaad ayaa ah in xilka laga qaado murtad xamse cabdibarre iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan xukuumaddiisa soo laabashadiisa kadib ayay xasan gurgurta horyaalaan khiyaaraadkan oo ay dowladaha maraykanka imaaraadka iyo midooda yurub ku doonayaan inuu dhaqangeliyo marka laga soo tago cadaadiska kooxda riddada kaga imaanaya dibadda sababo ku aadan arrintaas waxaa dhanka kale jira inay ku kala qaybsameen madaxda murtadiinta shakhsiyaad aada ugu dhow gurgurta ayaana lasoo warinayaa in saacadaha soo socda ay qorsheenayaan in muqdisho ay ka dhigaan banaanbax ay ku taageerayaan hadalka xamse arrinkaa oo lagu tilmaamay dhabarjebin siyaasadeed oo ku socda xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya soo laabashadiisa sacuudiga kadib ayaa la sheegayaa inay horyaalaan arrimo kala duwan oo waaweyn dowlad xasan gurgurte ayaana toddobaadyada soo socda geli doonta azmo siyaasadeed oo xoogan iyadoo sidoo kale uu furmi doono kulanka xildhibaanada riddada oo iyagana qorsheenaya inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah xasan gurgurte iyo xukuumaddiisa inahaas ayaa ugu muhiimsan ee warbixinada maanta ay qorayeen warbaahinada waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada faysal waa maasan tahay waxaa maanta aad loo hadalhayay gobolada kala duwan ee dalka fatahaadda iyo daadadka kusoo rogmaday magaalooyinka dhaca koonfurta soomaaliya faysalow xaalado adag ayaa laga soo wareynayaa magaalooyin ay ka mid yihiin baardheere luuq muqdisho iyo sidoo kale baydhabo faysalow wararka ka imaanaya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa sheegaya in buundadii magaaladaas oo la dhisay qarnigii tegay geninkii dambe ee maanta gebi ahaanba ee go'day sababa ku aadan biyaha aadka u xoogan ee uu waday webiga jubba ee mara degmadaasi xaalad aad u cakiran ayaa goobta laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay degmada baardheere bulshada ku dhaqan magaaladaas oo markii horeba ay kala jareen daadadka ayay haddana dumitaanka buundadan kaga dhigan tahay mid xaaladda sii adkeynaysa in badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada baardheere ayaa isaga barakacay guryahooda kuwaasoo naftooda kala cararay daadadka ka soo rogmaday webiga iyo magaalada nawaaxigeeda sidoo kale faysalow gebi ahaanba buundadii go'day ee magaalada baardheere ayaa ku dhex dhacday webiga jubba iyadoo muuqaalo lagu arkayey iyo sawiro laysla dhex marayay baraha bulshada ayaa muujinayey birihii iyo agabkii kala duwanaa ee buundada degmada baardheere oo dhex socda webiga jubba taasoo aad dareemi karto in gebi ahaanba ay burburtay buundadii kala qeybinaysay xaafadaha degmada baardheere ee gobolka gedo codkeeda ku soo maqan waa qof goobjooga oo ku sugan agaarka buundada degmada baardheere ee maanta go'day codkan wuxuu duubay ka hor markii ay boqolkiiba sagaashan ee go'day buundadii magaalada oo in yar keliya ee ka harsaneed kaasoo markii dambena ay ku soo dhacday webiga jubba aan wada dhegaysano codka goobjoogahan waa degmada baardheera buundadii waad aragtaan intaas yarta oo dhinaca galbeedka ayaa ka taagan inta kale oo dhinacan bariha ahna wata dhinac u badneedna waa dunta waad aragtaan waa iska webi barteeda maba jira asaaskeeda dhan baan jirin marka walaalayaal wakaa wataa xaaladdii buundada degmada baardheer oo bulshada reer baardheer ay dhabada dhinac u kala gudbayeen marka wataa waad aragtaan ishiina idin macallin ah marka xaaladdan wax isbeddel ma leh waa marka xaalad aad u adag aad u adag aad u adag bay bulshada reer baardheer galabta waa xaalad aad u adag bay u tahay marka ilaahay baan gargaar weydiisanaynaa insha allah marka waad aragtaan
waxaa caawa la sheegaya in xaalad adag ay ka taagan tahay magaaladaasi sidoo kale faysal oo degmada luuq waxaa iyadana ka taagan xaalad adag waxaana biyuhu ay ka kormareen buundada magaaladaasi marta sidoo kale magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa iyadana saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay roobab xoogan kuwaasoo sababay fatahaado muuqaalo saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujinayay daadadka oo qaadaya dadka iyo gaadiidka iyadoo la arkayo gaadiid kuwa noocyada bajaajka iyo doodeyno biyo ay qaadayaan oo dhex maraya laamiyada waaweyn iyo waddooyinka magaalada muqdisho kadib robab waaweyn oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay deegaanadaasi inahaas ayaa maanta ugu muhiimsan islamarkaana ay aad u hadalhayaan warbaahinta qeybahooda kala duwan xubintii hadaleynta warbaahinta caawa waanaga intaa aad buu u mahadsan yahay bashiir muxuudiin abu ayman ayuu kaasi ahaa
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay dhiigbaxa dhaqaale iyo midka ciidan ee ku socda askarteeda jooga soomaaliya xilli ay sii kordhayaan howlgallada lagu dhiig bixinayo askartaasi duulaanka ku joogta qaybo ka mida soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan taliyihii hore ee ciidanka difaaca kenya gaalka lagu magacaabo robert kiboji ayaa tilmaamay in khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ay la kulmayaan askarta kenya ay sabab u tahay sirdoon xumo haysata militariga kenya robert ayaa sidoo kale sheegay in muddo toban sano ah aysan ciidamada kenya wax cashira ka baranin weerarada waaweyn iyo kamaa-inta lagu xasuuqaya askartooda ee kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay taliyii hore ee ciidanka difaaca kenya in askarta k d f iyo saraakiisha boolisku ay qaataan tababar heer sare ah oo ay kaga hortagayaan cadowgooda ay la dagaalamayaan haddana sirdoon xumo ka dhex jirta iyaga iyo dowladda dabadhilif kuwa awgeed ay ku dhacayaan dabinno waaweyn oo ay u qoteen saraakiisha mujaahidiinta gaalkan ayaa sidoo kale walaac daran ka muujiyay dhiigbaxa ballaaran ee askarta kenya ku socdo tan iyo markii duulaanka ay kusoo qaadeen dalkan muslimka ee soomaaliya isagoo xitaa qayladhaan u diray sirdoonka kooxda ridada soomaaliya oo uu ku eedeeyey inay ka gaabiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay askarta kenya sidaasina loo laayay ciidankooda waa sida uu hadalka u dhigay warbixinta oo sii socoto ayaa lagu soo hadal qaaday in dowladda kenya aysan weli iloobin weeraradii lagu xasuuqay askartooda saldhigga ku lahaa degmada ceelcadde ee gobolka gado toddoba sano ka hor sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in weli dowladda kenya aysan helin tiro rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo taasoo sheegaysa inta uu la egyahay khasaaraha nafeed ee askarta kenya kasoo gaaray weerarkii aroornimo ee ka dhacay degmada ceelcadde maadaama mar weliba la helayay askar hor leh oo bakhtigoodu uu biliqsan yahay hawdka muddooyinkii dambe dowladda kenya ayaa qaati ka taagan dharbaaxooyin adag oo kaga imaanaya dhanka ciidamada mujaahidiinta iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kordhisay weerarada ay ku naafeynaysa cadowga allaah ee duulaanka shareeca la diriirnimo iyo midka dhaqaale kusoo qaaday geyiga soomaaliyeed aad buu u mahadsan yahay xasan cabdiraxmaan ayuu kaasii ahaa
تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
markana magaalada muqdisho askari ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si bareera u toogtay wiil ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho xilli uu ku sugnaa isgoyska shabeelle ee magaalada muqdisho qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa xilligii uu askarigaasi murtadka xabadda ku dhufanayay wiilka dhallinyarada ah ayaa warbaahinta uga sheekeeya sida ay wax u dhaceen aniga indhahayga waxay qabteen ninkii xabadda lagu dhuftay aniga markaas dareenkaab iga tegay sababta wiil soomaaliyeed xabad lagu dhuftay aa arkay waa naxay oo walaalkay oo kalaa masla dhiigayga oo kale leh markaa naxay wallaahi waa ka naxay maskaxdiisa dhan oo daadsay ilaa dhulka ku daadata markaa arkana waa isku naxay marka wallaahi in ummadda saas loo dhammeeya aniga kolley xaggayga xanuun weyn ay gu tahay wiilasha soomaaliyeed oo haddana wax baranayaan oo masaakiinta ahoo iska qaraabinaya in la dilo aniga xaggayga culays weynay ka tawaana ka damqanaya maadaama aa gabar soomaaliyeed ahay arday oo ah jaamacadu dhiganaya wiil kale sugaaye asgirigaa marka xoodhaa nusdaar isi kana xoodhaa nusdaar mahay isug sidii oo xabadda ugu dhufta wuuna cararay markaa la soo qabtay yarkiina isagoo dhiig baxaaya oo nafta kasii socota aa aragnay annaga xitaa meer maasha noogu dambaysay haddeertaana dad kar bubuuxaana arkay sidii marka aa ku soo roonaaday soomaaliyeed oo shahaado soo doontay waxaana dilay cunug taraafika ah oo meesha la joogay yaa ninkina rabtaan oo ku rooray cadibilaa laga daba doonta kabacdi waa la soo qabtay ninkii haa ninka rabtaanaa lagu dilay bartaasaa lagu dilay meesha waa jooga aniga nus dolar isiyaalaa nuska waa diidayey cunuga marka shahaadoo soo qaatay nus dolaraa la weydiiyey nuska waa diidayey haddaa dhaqaaqdid waxaa ku miyaalaade saasaa lagu furo marka xabadda in ardayda soomaaliyeed uquba laga galanna ma doonayna anaka yaah waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka kala duwan ee maleeshiyaadka murtadiinta ay ku hayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool gobolka banaadir
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markana gobolka gedo wararka ka imanaya magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in maanta ay duntay buundadii weyneed ee isku xidhaysay magaaladaasi kadib markii ay saameyn ballaaran ku yeesheen daadadka iyo fatahaadda uu samaynayo webiga jubba ee mara magaaladaasi buundadan ayaa lafdhabar u ahayd ganacsiga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada baardheere iyo qaybaha kale ee gobolkaasi geda uu ka kooban yahay muuqaalo la soo dhigayay baraha bulshada ay ku wada xidhiirto ayaa lagu arkayey in biyaha oo ka kormaraya buundada iyo ugu dambeynna ay dhinac u dumayso islamarkaana halkaas gebi ahaanba ku istaagay isku socodkii dadka iyo gaadiidka ee magaaladaasi baardheere
degmada baardheere lahayd ee dheereed ee weyneed gebi ahaanba webigay raacday meeshaan saacado ka hor muuqaal baa ku duubay annagoo ka warramayno xaalad degmada ay ku sugan tahay waxaanoo dad waxay isugu yimaadeen fajaca iyo amakaanka ay ku noqotay way malaysan waayeen ilaahay rabbi subxana watacaala waxaan ka sugaynaa inuu noo soo khayri doono oo culayskan faraha badan inaga dulqaadi doono cidaan ilaahay haynoon wax ka doonaynay ma jiro abta haddaan soo gudbay doontaan kasoo gudbay haye marka masaajidka geed oo maraya waxaa xaqiijiyey buundada inay go'day maadaama markii hore aan sii soconay oo aad u arkaynay buundada ayadoo wada dhammaystiran oo aad iyo aad u qurux badan laakiin hadda waxaa xaqiijinay inay dhinac u dhacdo ayadoo dhan biyaha dhinac u buureen aad iyo aad waxaa waaye total wax rajaa dambe oo ay leedahay Malaha.
malahan baar dheer ama isku tasha ha lagu dhisto ama dowlad ha dhisto ama ha loo tuugsi tago ilaahan tan baryaynaa waxaa waaye ballanta ka baxda waa ku daysa ilaahan baryaynaa khalaas
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jira halkaad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo koobaynay xaaladihii ugu dambeeyey dalka filistiin duqaymaha cadowtooyo ee yahuudda iyo howlgalka barakaysan ee duufaanta alaqsa ismaaciil salaad ayaa inoo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna gaarka ah ee aan uga hadalno cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee ku dhaqan magaalada khaza waxaad maqli doontaan intaan xubinteenna ku guda jirno howlgalladii ugu dambeeyey ee qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda iyo tirakoobka khasaaraha ka dhashay majaasirta yahuudda saacadii lasoo dhaafay ay ka geysteen magaalada khaza ee dhulka falastiin aan ku bilowno xubinteenna majaasirtii ugu dambeysay ee yahuuddu ay ka geysteen magaalada khaza yahuuddu maanta keliya waxa ay dileen laba boqol saddex iyo afartan filistiiniyiin ah oo ku shahiiday duqeymo xalay iyo maanta yahuuddu ay ka geysteen xaafado ka tirsan magaalada khaza goobaha yahuuddu ay duqeeyeen waxaa ka mid ah xaafadda xayu shajaaciya xaafadda xayu zaytuun iyo sidoo kale mukhayimka nusayraad loo yaqaano jabaaliya iyo mandiqada loo yaqaano deerbalax oo ka tirsan magaalada khaza dadka shahiiday waxay u badan yihiin haween iyo caruur haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa codka mid ka mid ah dadka filistiiniyiinta ee ka badbaaday duqeymaha yahuudda ee magaalada khaza ninkani filistiiniga ah qoyskiisii ayay duqeeyeen diyaaradaha yahuudda halkaas ayayna ku shahiideen qoyskiisa warbaahinta ayuu la hadlay sidaan ayuuna yidhi
tani waa hooyaday kuwanina waa gabdhihii ila dhashay ee walaalahii ahaa dhammaantood waa ay shahiideen wax ka badbaaday qoyskeena ma lahan ilaa aniga iyo wiil aan mataano nahay oo keliya ayaa badbaaday intii kale waa ay shahiideen meydka hooyaday iyo gabdhaha ila dhashay ee shahiiday saddex maalin ayay ku hoos jireen burburka dhismaha lagu duqeeyey tani waa hooyo allaha u naxariisto iyada iyo walaalahay kale ah liin daaliya iyo diinaa hooyo waxay ahayd dhakhtarad gabdhihii ila dhashay wax haray ma lahan dhammaan way shahiideen
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka muslimiinta reer falastiin yuhuuddu ay qoyskiisa laayeen dadka shuhadada ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tani markii uu bilowday iminka waxa uu cagacagaynayaa toban kun siddeed boqol labiyo toban oo shahiiday afar kun afar boqol iyo labiyo toban waa caruur laba kun sagaal boqol toban iyo siddeedna waa haween lix boqol lixdan iyo toddobana waa dad da ah oo rag ah dadka ku dhaawacmay duqaymaha yahuudda tani markii cudwaankan uu bilowday waa lix iyo labaatan kun sagaal boqol iyo shan ruux oo filistiiniyiin ah xaaladda magaalada khasde ayaa ah mid maalinba maalinka ka dambeysa kasii daraysa adeegyadii bulshada dhammaan waa ay go-een magaaladana waxaa go-doomiyey yuhuudda haddaba dadka ugu badan ee shahiiday iyo kuwa dhaawacmay waxay u badan yihiin haween iyo caruur gaar ahaan caruur haddaba waxaan hadda idiisoo gudbinaynaa codka mid ka mid ah caruurta filistiiniyiinta ee ka badbaaday duqeymaha yahuudda waxa uu sharaxayaa shucuurka caruurta reer falastiin sida uu iminka yahay ee cudwaanka yahuudda uu ku socdo waxa uu sidoo kale wiilkan yar ee filistiiniga ah soo gudbinayaa risaalo muhiim ah oo dadka muslimiinta inay ku cibro qaataan u baahan aan wada dhegaysanno
السلام عليكم صحيح انقطع الاتصال عن غزة انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني انقطع الاتصال عن العالم ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين لما ضاق الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جوع وعطش وتعب كتير قام ودعا اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله انصرنا عليهم اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين تعبنا كتير توجعنا كتير ولكن أملنا بالله عز وجل كبير الله عز وجل مش حيضيعنا والله لن يضيعنا الله waa hagaag waxaad wada dhegaysateen codkan wiilkan yar ee filistiiniga ah runtii waxaa risaaladiisa ay muujinaysaa oo ay ka tarjumaysaa in wiilkan yar iyo ilmaha la midka ah ee filistiiniyiinta ah lagu soo tarbiyeeyey caqiido wanaagsan iyo towxiid iyo in allah subxaanahu watacaala ay ku xirmaan risaalada wiilkani waxaa noogu sugan cibro iyo qudwo oo ku aadan in awlaadeenna iyo caruurteenna sidaanoo kale aan u tarbiyeyno wiilkan filistiiniga iyo wiilasha la midka ah ee yaryarka ah ee caruurta reer falastiin iyadoo cudwaanka yahuudda uu socdo sumuud ayay sameeyeen iyo sugnaansho iyo in ay ku dheganaadaan xarigga allah iyo tarbiyadii iyo caqiidadii iyo towxiidkii waalidiintoodii wanaagsanaa ay kusoo tarbiyeeyeen annagana waxaa noogala baahan yahay inaan caruurteenna iyo awlaadeenna sidaas u tarbiyeyno oo sidaas ay xarigga allah ugu dhagaan wax walibo iyo dhib walibo oo ku dhaca waa hagaag markana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa walaalkeen suhayb cabdulaahi ayaa inoo soo koobaya aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada khaza allah fadligii maanta waxaa dhacay weeraro xoogan oo lagu naafeeyey ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kalena looga gubay gaadiid aad u fara badan ismaaciilow subaxnimadii hore ee saaka kooxaha muqaawamada filistiin war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ay burburiyeen lix iyo toban ka mid ah gaadiidka ciidanka gumaystaha yuhuudda gebi ahaanbana shaqada ay ka saareen ismaaciilow sidoo kale waxaa la sheegay in ay barbar socdeen howlgallo qanaas ah kuwaas oo lagu beegsanayey ciidamo lug ah oo lugeynayey weeraradaas ayaana ka kala dhacay dhammaan jabhaadka kala duwan ee magaalada khaza sidoo kale ismaaciil bayaanaad kala duwan oo ka soo baxay kooxaha muqaawamada ayaa maanta lagu sheegtay howlgallo kala duwan haddii aan soo qabanno waxaa ka mid ah laba taangi oo ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda oo lagu burburiyey mandiqadda atawaam sidoo kale ismaaciil gaari kale oo taangi ah oo ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa maanta barqadii lagu beegsaday waqooyiga xaafadda sheekh ridwaan waxaana taangigaasi lagu burburiyey qadiifadda loo yaqaano alyaasin boqol iyo shan sidoo kale ismaaciil bayaan kale oo soo baxay isagana waxaa lagu sheegay in saddex ka mid a aaliyaadka cadowga uu isticmaalayey lagu beegsaday mukhayamka ashaadi sidoo kale weerar ayaa maanta waxa uu ka dhacay mandiqada loo yaqaano xajaru diig waxaana lagu beegsaday ciidamo lug ah oo lugeynayey allah fadligiina dagaallo xoogan oo dhacay kadib ciidanka gumaystaha yuhuudda khasaare ayaa la gaarsiiyey ismaaciil sidoo kale howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay ay fuliyeen kooxaha muqaawamada waxaa ka mid ah weerar duqeyn ah oo lagu qaaday saldhigga zaciim ee ciidanka gumaystaha yuhuudda ay leeyihiin weerarkaas oo loo adeegsaday sawaariikh magaalada asduud ayaa sidoo kale maanta la duqeeyey iyadoo laga jawaab celinayo weerarada yuhuudda ay ku xasuuqayso muslimiinta khaza markii aan ka soo degno jabhadda khaza sidoo kale dhinaca lubnaan iyagana maanta waxaa dhacay dagaallo xogan kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in galabnimadii maanta weeraro sawaariikh ah ay ku garaaceen saldhiggii ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku leeyihiin xuduud beenaadka u dhexeeya filistiin iyo lubnaan sidoo kale weerar ayaa wuxuu ka dhacay ismaaciilow mandiqada doorbinja ee dhacda dalka lubnaan balse ka mid ah deegaanada yuhuudda ixtilaalku ay ku haystaan weerarkaasna waxaa la soo werinayaa in khasaare uu ka dhashay sidoo kale ismaaciil saacadihii lasoo dhaafay war ka soo baxay kooxaha muqaawamada waxaa lagu sheegay in xoogaga muqaawamada filistiin ay gubeen tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaksa boqol iyo soddon iyo lix ka mid ah gaadiidka ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kalena khasaare baaxad leh ay dhabarka u saariyeen ciidamada yuhuudda oo weli ku dhiiran la inay soo galaan qaybo ka mid ah magaalada khaza ismaaciilo markii inta aan kaga soo tagno howlgallada militari oo aan u nimaadno dhinaca warbaahinta kooxaha muqaawamada filistiin waxay bixinayaan dadaal warbaahineed oo guulaystay waxaa la soo werinayaa in dadka yuhuudda ah boqolkiiba boqol ay ku kalsoon yihiin akhbaarta ay faafinayaan kooxaha muqaawamada filistiin iyagoo soo bandhigaya gaadiidka cadowga ay gubeen iyo sidoo kale khasaaraha yuhuudda ay gaarsiiyeen waxaa gebi ahaanba lumay kalsoonnidii dadka yuhuudda ay ku qabeen afhayeennada ciidanka gumaystaha yuhuudda waxayna malaayiinta yuhuudda ah ee lagu deegaamiyey dhulka muslimka ee filistiin lasoo werinayaa inay u dhegtaagayaan akhbaarta ka soo yeedhaysa afhayeennada militari ee kooxaha muqaawamada filistiin sidoo kale ismaaciil xalay warkii ka soo baxay muqaawamada ee lagu sheegay in boqol soddon iyo lix gaari looga gubay ciidanka gumaystaha yuhuudda waxaa laga bixiyey tacliiqaad kala duwan mid ka mid ah khubrada militari ee ka faalooda arrimaha bariga dhexe mar uu hadlaya waxa uu sheegay in boqol soddon iyo lix taangi ay u dhiganto hubkii ay ku howlgelayeen guuto iyo hal urur gebi ahaanba qalabkii ay ku howlgelayeenna sidaa meesha ay kaga baxeen ismaaciil oo sidoo kale isagoo falanqaynayey qaabkay u dagaalamayaan ciidamada kooxaha muqaawamada filistiin ayuu waxa uu sheegay in geesinimada iyo mahaarada ay muujinayaan uusan maanta jirin askari ka tirsan dowladaha waaweyn oo caalamka oo intaas leh ciidamada kooxaha muqaawamada ee ka qayb qaadanaya weerarada khaza ka socda ayuuna sheegay in loo soo diyaariyey si aad u saraysa lagana soo dhisay dhinaca caqiidada iyo sidoo kale dhinaca caskariga islamarkaana ayba diyaar u yihiin in ay dhintaan isagoo tacliiqinayay mid ka mid ah muuqaalada ay faafiyeen kooxaha muqaawamada ayuu ismaaciilow wax lala yaaba ku tilmaamay askar ka tirsan muqaawamada oo intay gacantooda ku qaadaan miinooyinka dul saaraya taangiyada cadowga kadibna ka qarxinaya masaafo aan sidaas u dheereen arrintaas uu sheegay in maanta aan laga helaynin aysanna ku dhiirin kelin askarta dowladaha sheegta caalamka inay ugu tunwan yihiin dhinahaas ayaa ismaaciil ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee jiida khaza aad buu u mahadsan yahay walaalkeen suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa nabadoon xasan daahir cali oo ka mid ah waxgaradka jubbooyinka ayaa waxa uu ka hadlay qadiyadda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta reer falastiin waxaana wareystay waryaheena bashiir abu ayman alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowaayi mahad celinka bacdi markaan u gudbo waxaa ka socda walaalaheen reer falastiin marka koowaad waxaan bogaadinaynaa jabka ay u geysteen gumaysiga yuhuudda oo toddobaatan iyo shanta sano duqaynta iyo taangiyada iyo madaafiicda ku garaacahayay jabka ay u geysteen sannadkan waa bogaadinaynaa waana soo dhowaynaynaa waxaana leennahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar qalbiga iyaga ayaa ku qabowsaday yuhuuddu waa gaalada gaalada ugu xun nasaarada waa ka sii xun yihiin dadka way iskala weyn yihiin waxay mudeen ummadda inay ayagu ka waaweyn yihiin marka laynta la laayey oo afka ciidda loogu daray ilaahay baa laayee waa bogaadinaynaa waana soo dhowaynaynaa walaalahaas waxaan leennahay allah subxaana wa tacaalaa intii ka shahiiddayna ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo inta dhaawacantayna allah subxaana wa tacaalaa ha bogsiiyo inta noolna maanta waxaan leennahay ilaahay subxaana wa tacaalaaha waxaan uga baryaynaa gacmahooda gul ilaahay inuu saaro waa tahay nabadoona dhinaca kale waxaa barbar soconaya duqeymo wuxuushnimo ah oo diyaaradaha cadowga ay ku beegsanayaan dhismayaasha ay degan yihiin dadka muslimiinta si gaara waxay u beegsanayaan magaalada khaza arrimahaas maxaad kala socotaan arrimahaas waxaan kala socdaa horta duqayntu weligeedba waa socotay hadda marka way tabar beeshay yuhuuddii markii ay waxba ka qaadi waayeen raggii oo la dirirhayey oo taangiyadoodii gubteen oo saraakiishoodii baaba'een oo ciidankoodii dirayska qaba militariga ahaa baaba'ay nolosha lagu qaqabtay oo walaaluhu sameeyeen taangiga inta fuulaan raggii ku jiray gudihiisa oo noolnool inay inta la soo baxaan waxaa weeye nafaqa iyo godadka ay la galaan taas markay dhacday waxay samaysay yuhuuddii dadkii maatada ahaa carruurtii haweenkii odagii kici waayey ninka cuuriyaanka ahaa isbitaalladii inay beegsadaan oo duqeeyaan waxaa weeye annaga jirkannaga iyo jirkoodu waa isku mid diinteenna iyo diintoodu waa isku mid waa u xanuunsanaynaa jirkannagaa xanuunahaya beerkannagaa u xanuunahaya walaalaheen waxaan leenahay waan ka xunnahay waxaa ku dhacahaya waa tahay marka laga soo tago duqeymaha ku soconaya ee filistiin si gaaraa soomaaliyan diyaaradaha cadowga duqeymaha ay ugu bartilmaamaysadaan markaas barbardhig ku samaysa duqeymahaas iyo duqeymaha halkan ka socda ka waran wax la isbarbar dhigi kara maahan annaga waxaa nimankaa lagu riday iyo waxa ku socda na laguma ridin dadkanaga waxaan leenahay diintu dhab ha idinka noqoto sida nimankaas waxa lagu tuurahaya fiirsada arka mana cararhayaan xataa jidadka haddii loo furay way diidan inay ka baxaan waddankoodii inay cararaan inay qaxooti noqdaan inay dawlad kale isu dhiibaan oo waxaa weeye gaala iyo gaal raaca inay isu dhiibaan waa diideen annagana waxaa weye waxaan kusii ordaynaa meelihii riddadu joogtay iyo murtadiintii baa dadkana wuxuu rabaa qalbiga u taagaya inuu ku cararo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay hala dhabar adaygo waxa nagu dhacayaa waxba naguma dhicin markii markaa loo arko markii loo arko annaga waxba naguma dhicin aslanba annaga waxba naguma dhicin middeeda kale qofka muslimka oo mujaahidka oo waxa weeye ilaahay diinkiisa ku dhashay oo raba inuu ku dhaqmo waxa weeye inuu qalbiga ku hayo in saacad walba oo geeridu timaado inuu shahiido war haddii aadan qalbiga ku hayno iska cararto hortaad dhibantahay waa dhibanaysaa kolley maraali waa kudileede maxaa kaa horeeya haddaad cararto dadka waxaan leenahay hala dhabaradaygo cadowga halala sabartabo ilaahay baaba jebiyey kaannagii cirkaasunbaa wax uga harhareen cirkana waxaa weeye waxaa laga yaabaa in markay toban duqaymood siddeed duqaymood geystaan in hal qof naga shahiidaa laga yaabaa ama laba naga dhaawacanto marka dadkanaga waxaan leeyahay hala dhabar adaygo hala dhabar adaygo cadowga halala sabartabo insha allahu tacala intaasaan leeyahay dadkanaga soomaaliyeed walaalahaasna waa u ducaynaynaa soomaalida guud ahaan waa u ducaynaynaa insha allahu tacala haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka aad baad u mahadsan tahay nabadoon xasan daahir cali ayuu kaasi ahaa waa hagaag intaas ayaan ku ekeenaynaa xubintii aan uga hadlaynay cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee ku sugan magaalada khaza markaana aan dib idinkugu celiyo waryaheenna faysal soomaali iyo barnaamijkii faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترمو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaanu ku soo gebagabanaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترمو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا